إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa sheegay in uu dhacayo gaadiidka iyo raashinka laga leeyahay deegaanada ay degaan jufooyinka beesha xawaadle ka tirsan ee heshiiska la galay xarakada shabaabulmujaahidiin islamarkaana deegaanada ku waajahan xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxa uu ku tilmaamay inuu yahay ninka musuq maasuqa ugu weyn ka dhex wada dowladda uu madaxda ka yahay laba qof ayaa ku dhintay badda magaalada berbera ee gobollada waqooyi kadib markii ay biyaha ku hafteen maktabka dacwada ee walaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa dowro muddo toddobaad ah socotay waxa uu qabtay haween ku dhaqan deegaanka buurweyn oo hoos taga degmada jalalaqsi ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weerar waxay ku qaadeen fariisan ciidamada shisheeye ee kenya ay ku leeyihiin deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose howlgal gaar ah oo lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ah ayaa waxa uu ka dhacay degmada dharkenley ee magaalada muqdisho askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellaha hoose ka tirsan laakiin ku yaalla duleedka magaalada muqdisho inta waa qodobadii warku waaweyna dhegeystayaal haatan u diyaargaroob warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay inuu dhacayo gaadiidka iyo raashinka laga leeyahay deegaanada ay degaan jufooyinka beesha xawaadle ee heshiiska la galay xarakada shabaabulmujaahidiin islamarkaasina deegaanada ku wajahan cali jayta ayaa muuqaal uu iska soo duubay isigoo taagan duleedka magaalada beledweyne islamarkaasina ay garbaha ka taagan yihiin koox ilaaladiisa ah waxa uu sheegay inaanu jirin wax gaari ah oo u dhaqaaqi kara amaba la aqbali kara inuu aado deegaanada u dhexeeya beledweyne iyo buuloberde ee dhinaca bari webiga ka saaran halkaas oo ay ku sugan yihiin beelihii go'aansaday in ay ka baxaan garabka waxa loogu yeero argagixisala dirirka ee dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle kuwa oo heshiis la galay xarakada shabaabulmujaahidiin mid ka mid a ilaaladiisa oo garab taagnaa ayuu ku amray in uu mas-uul uga noqdo in uu soo dhaco wixii gaadiid ah ee deegaanada jiinka bari ee webiga u socda iyo raashinka saaranba eeg hadhow calaa geellaaye iyo heblaayaa hebel tiri ma aqbali doono iyo ee ma sheegin hadda si cad ha loo dhegaysto qofka ka dhega adayga ee gaarikiisaa u soo rara maanta kadib halkaa u soo rara tuulooyinkaas ka soo bilow magaaladaba laga soo baxo beledweyne ilaa meesha la yidhaahdo jicibow inta ka dhexaysay jiinkaa webiga ah ee laamigaasi maro gaarigii safar u soo qaada ee ka dhega adayga ee amarka aan bixinayno waxaa ciidamada amnigu amar u qabaan khaasatan ninka u xil saaran sarkaalka dhinaceyga taago dhinacayga ninka taaga waa ninka waajibkaa fulinaya waxaad amar buuxa u qabtaa gaarigaas waxaad la wareegaysaa hantida qaranku ka mid yahay ciidamadu ay ku adeeganayaan ayuu gaarigaasu gelaya war cid walbay hadda gaarigaaga ilaasho waxa saaranna waxay ka mid noqonayaan raashimada ciidamadu isticmaalaya hadduu shidaal yahay iyo hadduu saad yahay gaariguna wuxuu noqon doonaa baabuurta ciidamadu ku howlgelayaan oo loogu adeega ciidanku ka mid noqon doonaa asigoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in asiguba deegaanada webiga jiinkiisa ah ee dhinaca bari ku yaalla uu beer ku leeyahay uusanna tabca karin waxaanu ku dooday in ninka la jooga xarakada shabaabulmujaahidiin uu asiguna al-shabaab yahay waa sida hadalka uu u dhigay eh
nin walbuu gaarigaaga gurigaaga dhigo meeshii kaleod u safri lahayd u safar sababtana waa sheegaynaa anigu halkan beer baan ku leeyahay tusaale halkan beer baan ku leeyahay ma tabca karo waxba kama soo guran karo shidaal ma geysan karo nafteedana kuma aamini karo oo adeer ninka joogaya asuu muxuu yahay ka jooga beerta tabcanayaaye waa kuma magacii waa shabaab hadduu shabaab say ku joogaan annagoo matii karna sabab sabab muxuu seel asuu ku joogi karaa cali jayte cusmaan ayaa ka luulanaya gebi siyaasadeed maadaama uu ka fallaagoobay madaxweynihiisii maamulka hirshabeelle isla markaasina ay ku caasiyeen ku-xigeenadiisii oo la saftay madaxweynaha hirshabeelle waxa uu isbaarooyin badan dhigtay deegaano ka tirsan bariga gobolka hiiraan kuwa oo lacaga baada uu ka qaato dhowaanahan duleedka magaalada beledweyne waxaa dagaalla ku dhex marayeen ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo ciidamo ka soo duulayay dhanka beledweyne oo kuwa cali jeyte ay ka mid yihiin ujeedka weeraradaas loo soo qaadaya ayaa waxay yihiin in la carqaladeeyo heshiiskii horey ay u gaareen xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo beesha deegaanka cali jeyte ayaa dhowr mar oo uu ka soo baxay magaalada beledweyne soona gaaray deegaano duleedka atuulba dib u cararay kadib markii uu waayey waxa loogu yeero moryaan macuusleya oo dadka deegaanka ka soo baxda oo garab istaagta beesha bariga hiiraan degta ayaa u muuqata in ay ka sii majisiibanayso dhooqadii lugaha loo geliyey arrintaasna waxay culays ku noqotay intii soo qaadatay qandaraaska la yidhaahdo argagixisola dirirka kuwaas oo cali jeyta uu ka mid ahaa ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar ku qaaday filistiin ciidamada kenya ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose warka iyo warar kale waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo sidoo kale xubno ka tirsan dowladda federaalka haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kuwooda ka howlgala magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa howlgallo ka fuliyey magaalada iyo duleedkeeda kuwaas oo lagu beegsaday xubno ka tirsan dowladda federaalka howlgal qorshaysan oo ka dhacay xaafadda suuq boocle ee degmada dharkeenley ayaa lagu beegsaday sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka gaar ahaan b sta ama nabad sugidda ninkan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaarajiyeen degmada dharkeenley ayaa lagu magacaabi jiray ismaaciil xasan amiin wuxuuna ku magac dheeraa ismaaciil oo kiyaale sidoo kale howlgal kale oo ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan lagu dilay ceelasha biyaha waxaa lagu magacaabi jiray cabdulqaadir cusmaan sheegow howlgallada kala duwan ee ka dhanka ah saraakiisha iyo xubnaha dowladda federaalka ah ayaa kusii badanaya gudaha magaalada muqdisho iyo sidoo kale dowladyadeeda dhanka gobolka jubbada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xere ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay ka samaysteen deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose ma ahan markii ugu horreysay oo ay weerar la kulmaan ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka taabto balse marar badan waxaa dagaallo ku soo qaaday ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ay ka dhaxleen khasaarooyin kala duwan askari dowladda federaalka tababar ugu qaaday dalka uganda ayaa muqdisho lagu soo celiyey asigoo meyd ah xubnaha uur ku jirtana lagala baxay arrintaas oo abuuraysa shaki la xidhiidha sababta ay u dhinteen askar hore oo dalalka shisheeye loo qaaday kuna naf waayey dhowaan magaalada muqdisho waxaa laga soo dejiyey meydka maxamed xasan maxamed nuur oo ah askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo tababar loogu qaaday dalka uganda dowladda federaalka ah faahfaahin dheeraada kama bixin waxa sababay geerida askarigan ka tirsanaa oo ahaa nin dhallinyaro ah oo ka soo jeeda gobolka bakool dukumentiyo iyo sawirro iyo muuqaallo ay heshay idaacaddan islaamiga ee alfurqaan ayaa waxay ka markhaati kacayeen geerida askarigan mid ka mid ah qoraallada waxaa laga helay safaaradda dowladda federaalka ah ee dalka uganda waxaana ku xusan in aanay dood ka qabin in meydka maxamed xasan maxamed dalkiisa loo celiyo amaba loo qaado si kale haddii loo dhigo warqadan oo ku taariikhaysan saddexda bishan mey laba kun saddex iyo labaatan waxaa lagu oggolaaday in meydka laga soo dhoofiyo dalka uganda oo soomaaliya la keeno sawirrada iyo muuqaaladu waa kuwo argagax leh waxaadna dareemaysaa durbadiiba inugu yaraantii qofkan kuu muuqda uu u gacan galay qolyo baadigoobaya xubnaha uurku jirta ah sida wadnaha beerka iyo keliyaha markii meydka askariga muqdisho la keenay waxaa lagu wareejiyey ehelkiisii si ay u aastaan laakiinse markii sanduuqii la furay durbadiiba waxaa la arkay arrin yaab leh taas oo ah in maxamed xasan maxamed nuur uu ka qaran yahay laga bilaabo rubadda ilaa iyo gumaarka markaa kadib waxaa meydka loo qaaday isbitaal si loo hubiyo haddii ay jiraan xubno lagala baxay warqad uu qoray isbitaalka soomaali sudanes hosbital wuxuu ku caddeeyey in ninkan ay ka maqan yihiin wadnaha iyo kelida midig warqad kale oo aan helnay oo ay qortay waaxda dembi baarista biliiska dowladda federaalka ah ayaa isbitaalka madiina ee biliisku leeyahay looga dalbaday in ay caddeeyaan sababta uu dhintay maxamed xasan maxamed nuur laakiinse ma helin haddii ay jirto warqad isbitaalku uu ku soo jawaabay suldaanka beesha ninkani uu ka dhashay ee magaalada muqdisho suldaan aadan ayaa waxa uu warramay idaacaddan islaamiga alfurqaan waxaana wax ka weydiinay waxa ay ka og yihiin macluumaadka askarigan la xiriira noo sheegay isbitaal geeye oo waxay askaalay saareen kadib askaalkina waa waxuu sheegay si inoo sheegeen kadib isbitaal madiina geeye si inoo sheegay isbitaalku muxuu ka sheegay marka ma dib u baarisuu ku sameeyey shalay baaritiinka wuxuu sheegay in waxba ku jirin kelii ilaa walaa beer waayahay maxaa keeni kara marka in qofka ninkan askariga ahaa oo dowladdu askari ahaan u diratay kelyaha iyo beerka lagala baxo
wallaahi nin way nin mutum joogin oo gaali joogdana geey nimanka ma garat si wacan nimankan wax ku dhacna waa wax fiilinaayaan waay waxa meel gaali joogda markay joogay ninka la geeyey Mhm.
in la dilo in sun la siiyo in kaliya nagala baxo maxaa udhahay wax la bacaysanay maahan si wacan kale ninka raalli ku noogay naqaaday oo dhale kolley iyagaa kolley arrintooda sa kolley laakin eh, raalli kolley raalligiisa lagu qaaday umaleynaa saasa umaleyn laakin maanta ninkii hata saas yeelay kolley soomali eh, iyada waa arrinteeda iyada og si ay yeelaysa kolley laakin sida noo sheegay horta saasa lagu geaskaray ahaanta maxamed xasan maxamed nuur waa aabbaha dhalay askariga uurku jirta loogala baxay dalka uganda asigoo uu jooga degmada xudur ee gobolka bakool ayuu qadka teleefoonka ugu warramay idaacadan islaamiga alfurqaan waxa uu sheegay in wiilkiisu asigoo jooga degmada xudur uu askarinimo qortay markii uu toddoba bilood shaqeeyey kadibna laga dhoofiyey garoonka diyaaradaha ee beledogle ee gobolka shabeellaha hoose loona qaaday dalka uganda si halkaa loogu soo tababaro wuxuu sheegay inaanu soo gaarin war la xiriira in wiilkiisu xanuunsan yahay laakiinse loo soo sheegay keliya in uu dhintay waxaa la yidhi ninkaada waa dhintay waxa ku dhintay yubaandhe waxa ku jira isbitaal yaa leedahay marka markii ahayd isgeeridii lagu sheegay soonka u ahaay labaatan iyo lix waaya soonka soonka rabanaanka labaatan iyo lix bahay waa garta toban iyo sagaal maalmood Mhm.
isbitaalkan baalika jari marka meeshaa laga soo qaaday aniga wi u rafaado u rafaado meeshaa laga soo qaaday waxaa la geeyey muqdisho hay markii diyaarada soo kaxadee la arrinimiidkiiba lasoo qaadaya hay halla diyaar garow ay ehelkee iyoona asiiradiis waaladaadiis halla geejeelada hay marka dhabki ba loo qoday markii hadigi isu imaanay aanimiidkii halka tukudo halla dhagoo ba la yidhi ninkii miidka dhigay oo ulmada ahaytay yarkii loo dhiibay hay yaa yaa dhab ku sheegay dhab muxuu ka sheegay marka dhibku muxuu yahay muxuu yahay dhibku ka sheeg dhabka wuu yahay dhuunka iyo qaska dhacdiyooda hay
waa la tariigay oo waa la jeexay waa la jeexay waa la tariigay intaasa lagu arkay markii lagu arkay intii haddaas haddii ku sheegeen niidkii waa la eliyey isbitaala loo nagay dib baa loo celishay dibaa loo eliyey isbitaalka muxuu yidhi marka isbitaalka anaga ninkii kiinsaska ayaa anaa kuu sheegay marka anaga inti an waxa ana madliya kuu sheegay dhegeyso si wacan isbitaal amar ma kala garanayo aniga nin baadi ee baan ahay si fiican marka ninkii wuxuu sheegeen takhaatiirtii ninkii oo la- la- hum- hamnihiis oo kala dhaman aan wenada lagala baxay aan seberida kala baxay aan walaageyda joogsan hayn waxaa lagala baxay wenada kow beerka waa labo keliyaha keliyaha keliyaha oo hale dowladda federaalka ah ayaa askar fara badan waxay u daadguraysaa dalalka etoobiya uganda iyo eritreya halkaa oo tababarro lagu siiyo mararka qaar waxaa la sheegaa in askartii qaarkood ay dhinteen intii tababarka ay ku jireen lamana helo faahfaahinno amaba caddaymo la xidhiidha sababta askartu ay u dhinteen waxaa jira shaki fara badan oo la xidhiidha in qolyaha ka ganacsada xubnaha uurku jirta ay askartu beelaha u tahay amaba dowladda federaalka qudheeda xubno ka tirsano arrintaa ay ka beec mushtarayaan xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa xasan sheekh maxamuud ku tilmaamay inuu yahay ninka musuq maasuqa ugu weyn ka dhex wada dowladda uu madaxweynaha ka yahay mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya cabdi barre jibriil oo ah xildhibaan hore oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa u jawaabay xasan sheekh maxamuud oo dhowaan xubno ka mid ah dowladdiisa ku eedeeyey in ay faraha kula jiraan musuqmaasuqii ugu darnaa wuxuu tilmaamay in xasan sheekh aysan jirin cid ka musuq maasuq badan uuna daaraha dheerdheer ee uu dadka ku eedeynayo isagu dhistay kow horta mid uu musuq maasuq waa leeyahay musuq maasuqa la dagaalamaynaa xasan anigu magac baan u baxshay madaxweynaha waxaa u baxshay madaxweyne eh, eh, madaxweyne xasan xoogsade madaxweyne xoogsadaan u bixiyey xoogsade dal iyo dad u shaqayn maayo naftiisu u shaqaysanaya horta xoogsada u baxsho haddee inaan si kale u weeraro maane inaan maane xasan xoogsade magacaas hortaa loo bixiyo xasan dal iyo dad midna horta ka dhix maayo musuq maasuq uu ummadda ku eedeynayo hebel baa daara dhistay isleeyahay asagu ma is mal asagu ma isog yahay wuxuu daara dhistay wuxuu musuq maasuq faamilkiisii iyo reerkiisii iyo qarabikiin uu wad- hay-adihii dowladda u geeyey meel kasta uu ku xareeyey oo kana kacayr kana kana meeshaan inuu u geeyey horta ma ogyahay ma xa- ma xasuusan miya odaga ma waxba isaga dhex yaacsan xasan sheekh ayaa la sheegaa inuu leeyahay hanti fara badan oo uu ku urursaday magaca dowladda federaalka iyo kan ummadda soomaaliyeed taasoo uu danihiisa shakhsiga ah ku qabsado waxaana intaas sii dheer in uu maalin weliba boob iyo qaab wax isdabamarin ah ku lunsado hanti badan oo ay ummadda soomaaliyeed leeyihiin intaa kadibna uu eeday in la soo boodo intaan isaga lagu dhegin oo aan musuqmaasuqiisa bannaanka la soo dhigin soomaalidu waxay ku mahmahdaa tuugga intaan tuug la dhihinayuu isagu tuug ku yidhaahdaa sheekada beenta ah ee uu wado xasan sheekhna waa sidaas oo kale laba qof ayaa waxa ay ku nafwaayeen badda magaalada berbere ee gobolada waqooyi kadib markii biyaha ay ku hafteen cabdisamed cabdulaahi ee warkan inoo haya ugu yaraan laba ruux ayaa ku geeriyooday badda magaalada berbere ee waqooyiga soomaaliya ka gadaal markii koox dhallinyaro ah ay baddu liqday qaar ka mid ah dhallinyaradii ku dabaalanaya badda ayaa la soo badbaadiyey halka laba ruuxna lasoo xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen islamarkaana meedadkooda waxaa laga soo helay badda bannaankeeda mid ka mid ah badmaaxiyaashii ka eg dhowaa halkaas islamarkaana ku howlana badbaadinta dadkii ay baddu liqday ayaa ka waramaya alnalraajicuun markii cabaara galabtii afartii galabna waxaan helnay inankii koowaad inankii kalena waatan laftaxaadirkan inankan garabkayga taagan kii hore anaa la kulmay oo markaan saa u galay ayaan helay inanka labaadna inankan baa helay waxaan leenahay dadkaa masiibada ku dhacday ilaahay ooga booga dhagayo ilaahayna wax ka khayr badan ha ugu bedelo aan rajaynaa insha allah waxaan leenahay dadka badda meeshan aa badda liqday dhallinyarada iyo meesha kale meelaha kaleba waxaan leenahay dadku dee dad wax bartay oo dhallinyaro ay u badan yihiin in horena mar mar hore iyo mar saddexaadba waanu ka hadalnay in digniinaha iyo meelaha aan la ogolayn badda ka caagan in laga galo inay dadku iska ilaaliyaan inta dee waxaweyaan aynu helayno waxyaaba lagu xidhi karo ama gaara waxaweye dadkeena soomaalida waxaad yara moodaa inaanay waxyaabaha qaar ee taxadirka aanay aad u jeclayn una ilaalin adoo hor taagan baaba ku jirayaan korayaan meesha ma ma mela baa yaalla badda magaalada berbera ee waqooyiga soomaaliya waa mid ka mid ah badaha ku yaala waqooyiga soomaaliya oo inta badan laga soo wariyo dhacdooyinka kuwan la midka ah maktabka dacwada ee walaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa dowro muddo toddobaad ah socotay waxa uu qabtay haween ku dhaqan deegaanka buurweyn oo hoostaga degmada jalaalaqsi maxamed mudey axmed abu muslim ayaa warkan faahfaahinaya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa haweenka ku dhaqan deegaanka buurweyn ee hoostaga degmada jalalaqsi waxay u qabteen dowro socotay muddo toddobaad ah haweenka dowrada loo qabtay ayaa intii ay soconaysay dowrada waxay ku qaateen culuum kala duwan oo sharci ah munaasabadda lagu soo gebagabaynayey dowrada waxaa ka hadlay nabadoon ibraahim amiir oo ka mid ah doonada deegaanka buurweyn waxaan u mahadnaqaa gabdhaha mu'minaadka e oo maxaan ku yidhaha ujilib xidhnay ilaahay dartiis iyo diinkooda barashadiisa oo ujilib xidhnay maalmahan aan soo dhaafnay waad mahadsan tihiinaan idin leeyahay waxaana ma aragtay ladinka rabaa in waa bilaaw waxa waaye dhammaystirkeedana waa ladinka rabaa waxaad u tihiin dadka buurweyn iyo waxow lahaa dadka jooga ceelalyaad u tihiin ceelalya horta ma la yaqaanaa ceelali waxaa layidhaha xoolaha marka biyaha la siinayo dadku u hormaro oo kaalinta biyaha u sii qabto kuwaasaa layidhaha ceelalyo ceelalyaa tihiin dadkii u soo hormaray oo gabdhaha ugu yeeri lahay ma aragtay muslimaadka ee diinta ilaahay barashadiisa iyo wanaagga ay leedahay maalmaha aad hadda soo marteeni waa maalmaha adduunyada idinkugu qaalisanay waxaa la rabaa marka inaad ceelalyo tihiin oo hawshana bilaaw ay tahay hadafkii lalahay uu dhiman yahay taasaa ku talagelaysaan sidoo kale haweenka dowrada loo xiray ayaa iyagana ka hadlay duruusta ay ka faa'iidaysteen iyaga oona akhriyey waxyaabihii la baray waxyaabaha ka faaidnay waxaa ka mid eh islaam wuxuu u yahay ayaan ku barani kitaabkan waxaan kaleeto kitaabkan ku barani towxiid wuxuu u yahay iyo faa'iidada towxiidka uu leeyahay waxaan kaleeto kitaabkan ku barani dahaarada noocyadeeda kala duwan waxaan kaleeto kitaabkan ka faa'iidni salaadii iyo sakadii iyo soonka iyo xajkii alxamdulilaahi ilaahay bay mahadda u sugnaatay ilaahay baa mahadda leh alxamdulilaahi ilaahay ka soko waxaa mahadda leh culimmadii iyo macalimiintii haddana noo ooday dugsigan ballaaran madarasadan noo habaysay juhdi badan ku bixisay ayaa mahadda iska leh annakana allaha naga dhiga arday soo ajiibta goobaha waxbarashada qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam man samaca samaca allaahu bih waman yuraa'i yuraa'i allaahu bih man samaca ninkii dadka isma maqashiiyo samaca allaha allah ayaa dadka maqashiiye bihi qofkaas waman yuraa'i ninkii dadka istutusana yuraa'i allaha allah ayaa dadka tusa bihi qofkaas rawaahu bukhaariy wa muslim ayaa wariyey baabu qowli illaahi tacaala waman yabtaqi kayra alislaami diina falan yuqbala minhu an abi hurayrata radia allaahu canhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أن الصلاة فيقول إنك على خير ثم تجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعدي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رواه الإمام أحمد dowraadka uu qabanayo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waa mid lagu horumarinayo in haweenka ay bartaan diintooda weliga walaayadda islaamiga ah ee bay ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda guud ee walaayadda islaamiga ah ee bay maxamed daahir ayaa warkan faahfaahinaya wilaayada bay waxa ay ku jirtaa nimco amni iyo barwaaqo ayuu yidhi weliga bay sheekh xamse abujacfar oo la hadlay idaacadda al-andulus ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin waaliga ayaa sheegay in nabad lagu haysto oo nafta maalka iyo cirdiga lagu ilaaliyey dhulka shareecada islaamka laga hirgeliyey ee wilaayada isagoo kasii hadlay dhibaatada ka jirta goobaha ka baxsan gacanta wilaayada ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo kuwa u shaqeeya ee caratuurka u ah dadka ku hoos nool cadowga waa dad si joogta ah u cabsi qaba ka cabsanaya in diintoodii muxuu ahaa laga leexiyo ama laga saaro ka cabsanaya masaajidooda in laga dadumiyo cibaadada loo diido dugsiyada qur-aanka in laga muxuu ahaa laga xiro ama laga barakiciyo waa dad ka cabsanaya naftoodii in la dilo oo naftoodii ammaan uma qabaan xantadoodii iyo hoolahoodii ammaan uma qabaan sidoo kaleeto nasabkoodii iyo cirdigoodii iyo sharafkoodii intaba ammaan uma qabaan oo ma dareemayaan marka waa dad walaac iyo muxuu ahaa iyo amni darro ku nool waxaana yeelay cadowga ay ku hoos nool yihiin iyo gaalada ay ku dhex jiraan ayaa asbaab u ah waaliga oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in wilaayada ay horumar ka samaysay dhanka dacwada
haddaan ka hadalno dhanka dacwada iyo fidinta diinta islaamka oo runtii ah cunsurka ama muhiimadda ugu weyn oo walaayaadka laga rabo meel fiican bay wax noo marayaan alxamdulilah oo dacwadii horumar fiican ay samaysay haddii ay tahay dhanka qur-aanka kariimka ah iyo muxuu ahaa dardargelintiisa haddii ay tahay dowlaadkii sharciga ahaa iyo taabagelintoodii haddii ay tahay dacwatul qabaa'il qabaaisha oo diinta allah subxaana wa tacaala looga yeero looga baaqo ama dowlaad sharci ah loo qabto ama inay ka qayb qaataan jihaadka loo sheego loogu yeero intaba meel fiican ayay maraysaa dacwada guud ahaan wilaayada bay waxay dhowaan ku dhawaaqday xamlo ummadda jihaadka loogu boorinayo taas oo ka hirgashay wilaayada xamladaasi markii lagu dhawaaqay oo walaayada ay ku dhawaaqday dadka muslimiinta ahoo walaayada ku nool dhammaantoodii xamladaasi way baarigeen way soo dhoweeyeen wayna ka jawaab celiyeenoo ilaa hadda qabaa'il fara badan ayaa isdiyaariyey oo jihaadka u diyaargaroobay ka qabiil ahaan sidoo kaleeto qabaa'il fara badan ayaa rijaal jihaadka u soo diray mucaskaraadka u soo diray rag baa iska diiwaangeliyey fara badan xarumaha mucaskaraadka sidoo kaleeto magaalooyin dhan baaba isqorayoo in jihaadka ay ka qayb qaataan isu diyaariyey oo isdiiwaangeliyey muxuu ahaa marka xamladaasi meel fiican ayay hadda wax marayaan ilaa hadda natiijo fiican ayaan ka haynaa bifadlilaahi tacaala wilaayada bay ayaa ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee uu ka curtay roobka guga sheekh xamse ayaa ka hadlay sida loogu diirsaday roobka ilaahay subxaana wa tacaala dadka markii ay u khuduuceen ay isu dhuldhigeen ay bariyeen ay ilaahay subxaana wa tacaala addoominkiisa oo sax ah ay noqdeen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siiyey barwaaqa iyo nicmo weyn ayuu siiyey gaar ahaan walaayada roobka wuxuu ku bilowday afar iyo labaatankii shacbaan ayuu ku bilowday si guud ahaaneed marka walaayada waxaa la dhihi karaa boqolkiiba boqol waa ay roobaysatay alxamdulilah deegaamada beeraha oo kaleeto meel hadda roobyari laga see sheegayo oo beer ah ma jirto daaqana waa sidoo kaleeto meel roobyari laga soo sheegayo ma jirto wadooyinkii iyo isu socodkii ayaa inta badan degmooyinka iyo deegaanamadaba kala xirmay roobka aawudi boqol kilomitr haddaad safar gasho waxaa laga yaabaa in xoolo meel jooga aydanba arkin macnaha dadkii waa dhulkii baa deeqay markii uu barwaaqoobay ilaahay subxaana wa tacaala nicmadaanisay dhulkii baa deeqayo waa lagu kala lumayo nin kasta muxuu ahaa durkiisaasuu ku jira xoolihiisa iyo nimcadaas ayuu muxuu ahaa ka faa'iidaysanaya marka alxamdulilah walaayada waxay ka mid tahay deegaamada hadda walaayaadka marka la fiiriyo ugu roobka badan ayay ka mid tahay waa nicmo ilaahay nasiy subxana wa tacaala roobka kadib dadka waxa ay bilaabeen inay ka faa'iidaystaan nicmada allah uu siiyey iyagoo ku mashquulay tacbashada beeraha si kastaba ha aatee wilaayada bay waxa ay ka mid tahay wilaayaadka islaamiga ah ee ay kusoo duulaan shisheeyaha waxaana wilaayadaasi ku sugan kumanaan ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta